magaalada hadhaaf timo oo ku tirsan gobolka sanaag weliba wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka puntland ku hirgeliyey kastam iyo kuwaaladaas wasaaradda kaasona wada doona kuwa ku qeyb qaada waaga dardargeliyowka dakhliga gobolka sanaag furitaanka kastamkii weliba ku qeybgalaya agaasimi ku-xigeenka dakhliga guddoomiye ku-xigeenka gobolka sanaag duq magaalada hadhaaftimo maamulaha anshuuraha beriga sanaag maamulaha kastamka gobolka xildhibaan ku tirsan golaha deegaanka iyo mas-uuliyiin kale guddoomiye ku-xigeenka gobolka sanaag ee dowlad goboleedka puntland jaamac cabdulahi cali oo madallo ku hadlayna wasaaradda maaliyadda puntland kuma hanagay hirgeliyowka kastamka waxaan filayaa wax allaale wixii dakhliga halka ka soo baxa boqolkiiba inay geli doonto magaalada horumarinteeda iyadana waxaan leeyahay magaaladu si dhow ha ula shaqayso kastabka maanta u yimi waa horumar weyn oo magaalada u soo kordhay waxay wax ka qaadan doontaa haddii alla ku ron yahay xagga dhaqaalaha waa kori doonaa haddii alla yari haddiiba qolyaha deegaanku ama odayaashu ay maanta dareemayaan eegayaan in shaqaale cusub lagu bilaabo oo iyaga loo furo lagu furi ay rabaan waxay soomaalidu tidhaahdaa dhari ninu dhow baa laf kala baxa maanta waannu furaynaa maanta waannu furaynaa berri cidda u hadhaysa oo deegaanka ka faa'idaysan doontaa soo garan maysid oo waa reer hadaaftimood sidoo kale cali cabdulaahi abdi maamulaha canshuuraha beriga sanaag ee wasaaradda maaliyadda puntland iyo duqa magaalada hadaaftimo cabdulaahi maxamuud abdi saalax iyo dhinisho ku hadli waa ballanqaadadii uu madaxweynuhu fuliyey oo ballanqaaday horumarka degmooyinka iyo magaalooyinka insha allahu waadna heli doontaan mar haddii dakhli abuur yaal dakhlina ka soo baxayo hadaaftimo insha allaahu dakhligaa hadaaftimo ka soo baxa waajib waxa ah in wax lagaga celiyo mandaqadu ka soo baxay madaxweynehena puntland iyo intaasoo dhan waa wada salaamaya ama madax ha noqoto ama saraakiil ama badhsaabo in dhammaan waa wada salaamaya salaanta dabadeed waxaan kaga baxaya wax badan baa naga dhiman ha ahaato cusbitaalka magaalada ha ahaato xafiisyada isteeshanada hadaaftimo oo aad iyo aad nooga dayacan iyagana in horumarna laku gaadhsiiyo insha allahu aad iyo aad baan idiin soo dhoweynayaa dhammaantiin agaasimi ku-xigeenka dakhliga wasaaradda maaliyadda mudane cabduqaadir axmed haashi oo ku hadlanan kuma hadnagay maamulka gobolka ka magaalada hadaaftimo iyo odayaalka dhaganka dadaalkiyo ka biyan in la hergeliyey kastamkan hadaaftimo oo goob wax soo saar leh aanu annagu aanu isleenahay weeye maxaa yeelay waa goob aad iyo aad dhinackasta laga fekeray inay ku habboon tahay kastam weyn oo runtii ah halkaa inuu ka dhaco ilahay idinkiisana waxaan rajaynaynaa inay noo hirgasho waxaan rajaynaynaa dhammaan faa'iidooyinka aan filayn doona inay inay ka dhacaan haddii lahaa idmo dhammaan faa'iidada aanu isleenahay degmada way gaaraysaa inay gaarto maxaa yeelay waxa ugu yar waa dowladda hoosoo halkan soo fadhista iyaduna oo cashuurteeda qaadata waa tan ugu yar faa'iidada ugu yar aan ka heli doono insha allah taana way dhici doontaa haddii lahaa idmo taas waxay ku noqon doontaa degmada intii wixii kale oo degmadu ay leedahayna xaq ay u leedahayna way dhici doontaa haddii eebba yidhaahdo marka dhammaan odayaasha meeyarka barasaabka mahad baan idiin celinaynaa